abantakow soo dhawow ugu horeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Een, waxay dhowaan soo saartay alfurqaan filim ku saabsan dhulboobka ka socda iyo dhibaatada ka socota magaalada muqdisho Een, ma daabatay filimka soo saartay alfurqaan
wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aadaan u daawaday weli waad mahadsantihiin waan idin salaamayaa bahda warbaahinta ee islaamiga ah khaasatan eh, haddana ila hadlaysa alfurqaan Een, waan daawaday haddana waan daawaday walaa runtii hadda qalbigayga kusoo dhici jiray haddana indhaha kusii arkay Een, waxyaabaha aad soo bandhigteen aan maqli jiray haddana igu bata warkoodu iyo kuyoo sawirin haddana bannaanka soo dhigteen xamar waxaan ku noolaa muddo soddon iyo kow sanaa ku noolaa waxaan hubaa inaana soo joogin colaado kasta dagaalkaas ka dhaceen waa xamar maanta ka dhacay burburka ka dhacay guryaha gembisan ee aad moodaba in saqafka sarreeya dhulka la dhigay qaybta hoose soo tirirki amba aasaaska ay kor taagan yihiin katarabadyo gudguduudan mataqan ay ag taagan yihiin ay burburrahayaan haweenkii oo iska waayeelka iyo kuwii dhexdhexaadka ahaa iyo kuwa caruurta iyo dhallinyaradii iyo waayeelkina ay baroorahayaan waad garan kartaa guri iyo tacab dham ood soo dhex dhigtay oo muddo mataqaanaa sanada ah aad soo kuuskuusaysay ambaad aabbaha uga hartay isagoo ee adoo dhallinyara aadna hesho dhaxalo hesho mataqaanaa adiguna aad makorsanaysay in iyo nin mataqaanaa shaag mudiriisuba haduuba gaaro waayo afar sano sheegaha inuu joogayo inuu salka ka rujiyo oo mataqaanaa gedacadu rido afkiisa kor taag waa wax cil iyo xanuun badan waaye marka aadaan u daawaday wax qalbi xanuun badan iyo dad iska ooyayo da'ho waaye lacada iyo caruur oo mataqaanaa weli aan buuma lahayn yaryaris oo aad u ilma u yaryar oo cagadhaboonayo reerkood mataqaanaa iyo sheeg eh Een, haddii alla kuu roon yahay afka ciidda loo daray waxaanse ka sabri waayay oon arkayay iidana Eh, gabar iskool ka timiday oo yar oo iskool ka socotay guriga xilligii barafka la jeclay bacda hore baraf usoo gadaysa mataqaa guriga ku socotay manay tagtabo guriga ma- guri ku maba yaalba maba yaa ku yaal meesha aaday mataqaana wejigooda mataqaana hadda uga naxaysa ikuna aad dahay waabiska dismorlaysad oo aaday mataqaan qulubta uga burbureen ilaahay hau soo celiya qulubteeraan leeyahay ilaahay naxw qudar hau soo dhaceen leeyahay halka saasuu gelayana mataqaana ilaahay aakhira lama sugo adduun wax ugu qabtaan leeyahay waa tahay abwaane een, waa daawatay een, warbixinna waa naga siisay een, filimka oo ku saabsana dhulboobka muqdisho ka socday dhibaatooyinka kaleba Een, maxaa kaaga baxa marka
waxaa iiga baxay een, waxaan dhihi lahay horta een, qaniyo qaniya kaa fujisa waa midda koowaadee nin mataqaanaa banaanka u taagan inuu ku baabi'iyo oo jiritaankaagaba la dagaashan saacid dir aasaaskaaga nolosha la dagaashan waxuu la dagaashan yahay noloshaada jiritaankaagu la dagaashan yahay ma iclaamsan haddana sid muuqata u iclaamiyay af carabka doona ka iclaamsan ficil ayuu mataqaanaa ku iclaamiyey waxaa weeye qaniyo qaniya kaa fujisa heer muqdishow ma ahayna dad oo haddii ilaahay kuu roon yahay ishaagaya dulmi u dulqaata ma ahaa jirina dad haddii ilaahay kuu roon yahay qab weyn idinku iqinayo mataqaana qanya qanyaqsada waxyaabaha qaar waxaan idin dhihi lahaay kolba dhimanaya ishaagaya kuwaad kuwa oo gabaga tirihaya oo lo-da shubaya dhiigga ma cabna ha yidhaahdeen war si xun ku noolo waxaa ka wanaagsan adduunyada mataqaana adoo aan gardarrayn oo xaqudira inaad ka baxda ka sharaf badan waxaan idin leeyahay wuxuu ilaahay idinka raba way badan yihiin inaad caabudino idinka rabaa inaad islaamkiisa wanaagsan waa qor- diinte mataqaana aad difaacdino idinka rabaa haddii aad ka cagajiideen haddana waa wanaagsan tihiinoo waa ducaysiyaan halkiina ugu yar halkaan murtad hoosa ahaynin wuu duceeyaa hadduu hadli waayo mujaahinta u duceeyaa lowlaa cada usu dhex joogo waxaan idinka codsanayaa hoon idin soo jeedinayaa hoon la gagambanaynin inaad difaacatiin cirdigiinna sharaftiinna dadnimadiinna aad difaacataan ood iska celisin ninkan shalala arayga ah shalay idinkiidin ka mid ahay maantana ku tashan xoog gaalo ku tashan ee inkuna ununkaa garabkaaga burburi dadkaaga xaan kugu aaminaa dil dhac hu- quryaha ka dumi gabdhaha mataqaanaa xirxir haddii lay kuroon yahay argagaxisaa tihiindhe idinkoo miska shaqaysan masaakiin shaqaysanaysa waxaad ku noolaa lahaydaan la dagaalamaya ninkan faambooyaya alaabtiinaya afka iyo shaag hoos ka baala ka geliya dibigada u ridaya haddana fircoon iska dhiciyaan idin leeyahay laakiin danyus ha isku noqonina iska celiya xasan gurguurta iyo khayrkiis iska celiya kuwa imaad doonana sigay kasii xumaahayaan hadda kuwa idaacadaha ka hadlaya oo gurguurta waxa ummadiyo barakaci ummadiyo saas yaal wakada wa- waxaan idin leeyahay hadda qaniyada isku taadan iska fujina ka ka dambeeya alla ma qadirina waa ka xun yahay xasan gurguurte idinkama isir fiicno meelo iskala soo jeedinoo soomaaliya isku tihiin iska celiya daandaansiga oo wado haddaad ummadu kacdana waxaan hal shaki asaan ka jirinin oy ilaahay dartiisu kacdo iyadoo dulmidiida inay guulaysayso muga heer muqdishow soomaaliya guudaan leeyahay meel kastay degan tahay haddana heer muqdisho maanta guryo hor la jijibiyo haaya heer muqdishow xasan gurguurta haddaada meel iska saarina aniga wax faalxumaho adduunya loo idin dhiman anigu maba oguba aakhirna idinkoo danyuusiinaa tegaysaan cirdigiinna sharaftiinna islaamkiina maalkiina haddaadna u dagaalamina maahan mid kasii dhanaan badan aakhira jirta adigu tegaysid amba iska dhiciya cadowga idin burbursanaya maalin kasta waa tahay n abwantakow n dowladda federaalka waxay ku andacoonaysaa n inay dhulal ay markaas dowladda leedahay ay dadka ka kicinayso walow ay jiraan dhulal kale oo aysan lahayn ee dadka kicisa marka yani arrintaasi ka waran waxaa la yidhi oo- oohinta orgega ka weyn waa maxaa soomaaliday ahayd oohinta orgega ka weyn xasan gurguurta dan guudna dhaafi maayo dan agoomeedna dhaafi maayo dad eh, waayeel dantiisna dhaafi maayo dan usu dhaafaayo adduunka dusheeda taallo ma jirto ninbaa waxaa la yidhi waxaas waa ceeba naga day hebelow had samaynina asawir ceebtaba isiyaan cune hawir xasan gurguurta hartaasoo horta ceeb ka joogaa dharkuma aana halka korkaaga ku daysano shaati iyo funaanad iyo sirwaal iyo kaba kooyaaya koor iyo balaaya iyo- iyo bahalkii dhuunta hooseer ka raaracayo hilfka ahay ma ahanin ishaa garabaatiga loo aqaan jaray waxa waaye libisku waxuu ku jiraa gudaha qalbiga waaye meeshaad haddaad ka halowdana wada halowday hadday kuu fayowdaana aad mataqaanaa wada fay jasadka dhan uu fayowya sidana axmed calayhi salaatu wasalaam waxaa xaqiiqo ah xasan gurguurta inuuna asaan dan guudna daayaynin dhulka korkiisa waxaa loo dhaafaya mala ka hoosna waa u dhacayay asagoo waxuu soo daldashay lafo konton sano dhalashadadii ka hor lafa dhulka ku jaray oo lasoo baxay asagoo haddana yidhi oo miisaan saarta miisaan oo wuxuu yidhi inuu kiilaysto uu yidhi soddon doolar qoftaan bixinaynin banaanka la ku firri karaa marka xasan gurguurta ma ahan waxa u socda dan guud ma ahanin danta guud nafteeda inuu suuq takrifaluna xaq u lahayn laakiin midow hadda wadaba waaba barakaco ugu dambeeyo soomaaliya xaad u nooshihiin xaad ii taageeri weyseen baadilka xaad igula jiri weyseen xaad ii jeclaa weyseen xaad igula safnaa weyseen gaalala jirka xaad mataqaanaa adduunka waa fiican yahay waa fiican iga daban- iga daban caalay weyseen saasaa lagu haystaa dadka reer muqdisho dad muslimiina waaye firkoor waa isla- waa muslim waa islaam waa dad diineed maanta aniga hadda waxaan isleeyahay lowlaa beelaha qaarkood aan islahay haddeer ka hore iska dhacayaan baan islahay haddana hirki wax bilaaba uu ayaga yahay waxaan dhihi lahay dadkan dagaalka boqolkiiba boqol ku sheegnayna ha kacaano dadkii lagu yiqiin inay fara fudud yihiinna waxba hebelhebeli maaye nimanka dagaalka xumaanta la dirira oo jooga oonan hebelhebelihaynin inya kacaan qabiilaadku waa kala ninkarsan yahay waa kala ninkarsan yahay dulmigana waa kala diidi ogyahay qabiilada dhanoo muslimiinta ah oon mataqaana dagaalka aan ku firfircoonaa jirino haddayna cid kale cutayn naftoora ha u kacaano oo dulliga ha iska qaadaano oo cirdigoora gebdhahoora ha difaacdaan oo lasoo socdo oo cirdigoora iyo maalkoora iyo sharaftooda iyo gobonimadoora ha ilaashadaano aniga intaasaan ilaa xasan gurguurta hadda horna waydin kaga hadlay haddana inuu idin dabagedyo u yimiday inuu lafiina akhirada gato u yimiday inuu idinkeedna cuno u yimiday hadda waa kenya yurub tagay sheegay suuxi soomaaliya yurub ha laga soo xaaqo waxa uu raadaa kaliya asiga waxaa laba maada waa yihiin ama ay kugu dagaalamaan kuwan soomaaliya jooga rooyin ilaa dagaalka islaamka gala dadkii waa ka diideen ilaa wax un yaroo fara ku dirasoo asiga safkiisa maane kuwa dibadda jiro wuxuu raadinaya inay ugu yaraan hana- ha- dowladaha nagu dirin lacagtaan qaadayna wax kasoo arorsuu raadiyo haya magu xasan gurguurte waa nin af wejiga ku socda cagihiisuna cirka daayan idoo koba ku jiraan ninkaasoo kaleeto heesku daba kicina aakhiriyaan laydin soo daba dhigin cid ha ugu darina naftiinu ugu darinayo naftiinu soo jeeste nafta ag dhiga ninkaas oo murtadka